إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ولاليال إن شاء الله تعالى في هذه الليلة وحنقال للدونا محاضرة عنوان كيهي أحكام المساجد يعني مساجد أحكام إليهن masaajidda fadliga ay leeyihiin qofka masjidka ku xiran fadliga iyo wanaagga uu ku gaarayo ku xirnaanshaha masaajidka ilaahay uu ku xiran yahay subxaanahu wa tacaala fii awali lislaam masaajidadu waxay ahaayeen manbaca diinta islaamku ay kasoo fushay ka soo baxdo fii zamani nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam saldhigiisu wuxuu ahaa masaajidka dadka hadduu diin u sheegayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku jamcin jira uu ku kulmin jiray fi lmasjid masaajidka ayuu kala hadli jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadduu arrin soo kor soo korortay uu ogeysiin rabo nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa waxay ku kulmi jireen masaajidka hadduu nebigu sala allahu calayhi wasalam ghazawaadka qaar uu ciidan u dirayo wuxuu ka dirayay masaajidka masaajidku wuxuu ahaa islaamka dhan meesha uu ka soo fulay waxa weeye almasaajid masaajidda ilaahay wey allahna subxaanahu wa tacaala fii aayaatin katiira ayuu ku sheegay masaajidda iyo dadka masaajidda daneeya cidda ay yihiin iyo fadliga masaajidda ay leeyihiin intaba allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allahi axada masaajidda waxaa iska leh allah subxaanahu wa tacaala idaafada masaajidda loo idaafaynayo ila allahi caza wajalla waa min baabi idaafati tashriif waa sharaf iyo fadliga ay masaajiddu leeyihiin ayuu alla muujinayaa markaasuu naftiisa u idaafeeyey lama dhihin masjidka hebel waaye waxaa la yidhi waa masaajid lilah wa ana almasaajida lilaahi masaajidda allah iska leh subxaanahu watacala cid kaloo le lama arko saa darteed falaa tadcu maca allahi axadan ilaahay macii cid kale ha la baryina masaajidadu cibaadaa loogu talagalay ilaahay keligii ku caabuda subxaanahu wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala asagoo mu'miniinta ammaanayo wuxuu sheegay inay masaajidda ilaahay subxaanahu wa tacaala ay daa'imaan oo ay ku dhex sugan yihiin ama masaajidda dhexdooda ilaahay ay ku xusaan subxaanahu wa tacaala dikriga ilaahay iyo cibaadada allana aysan ka mashquulinayn tijaare iyo ganacsi wuxuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuhu yusabixu lahu fiiha bilguduwi walaaasaal rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah allah subxaana wa tacala wuxuu yidhahday fii buyuutin adina allah guryo allah subxaana wa tacaala uu amray adina allahu bimacnaa waa amar allah allah wuxuu amray an turfaca in kor loo qaado maxaa kor loogu qaadayaa in lagu camiro dikriga ilaahi subxaana wa tacaala in lagu camiro qira'at lqur'aan masaajidda alla in kor loo qaado alla wuxuu amray in buyuutaas iyo guryahaasi kor loo qaado wayudkara fiiha smuhu magaca allahna lagu xuso subxaana wa tacaala masaajidda dhexdeeda markaasuu alla wuxuu yidhaahday alla waxaa ku xusaya ama ku nasahaya fi hadihi masaajid rijaalu laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah rag aysan tijaaro iyo ganacsi aysan ka mashquulinayn dikriga alla subxaana wa tacaala ayaa ilaahay mar walba ku xusaya alla ku nasahaya subxaana wa tacaala fi hadihi masaajid wuxuu kaloo alla yidhi inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana biاllahi walyawmi alaakhir waxa masaajidda alla camiraya innamaa waxay faa'iidaynaysaa xasri iyo koobid dadka keliya ee camiraya masaajidda alleh waxa waye man aamana biاllahi walyawmi alaakhiri qofki ilaahay rumaysan subxaanahu wa tacaala maalinka qiyaamana rumaysan qofkaa waay qofka masaajidda alla camiraya maxaa laga wadaa camiridda masaajidda ma aha macnaheedu ha la qurqurxiyo laakiin qasdiga waa waxa lagu camirayo fi masaajid illah fi buyuuti illah waxa weeye cibaada waxa weeye alab اlcilmi waxa weeye dikr اllahi subxaanahu wa tacaala waana ujeeddada masaajidada loo dhisay qasdiga loo dhisaa waxay tahay in ilaahay lagu weyneeyo in ilaahay subxaana wa tacaala lagu caabudo waa ujeeddada masaajidada loo dhisay ilaahayna subxaana wa tacaala uu naftiisa ugu idaafeeyey arrinkaa masaajidda masaajidda guryaha alle ah qofka imaanaya waxaa looga baahan yahay aadaab fara badan inuu ilaaliyo masaajidku wuxuu leeyahay axkaam badan axkaamta masaajidada alle ay leeyihiin subxaanahu wa tacaala qofka imaanayana laga doonayo inuu la yimaado waxaa ka mid ah ganacsi iyo beec iyo shiraa inaana masaajidka lagu soo hadal qaadin ama aan lagu kala iibsan waxba ma banaana masaajidka inaad wax ku kala iibsato oo dadku wax ku kala iibsadaan iyo daakil masjid lama ogolo inaad tidhaahdo waxaasaan kaa iibiyey iyo waxaasaan kaa iibsaday midna lama ogolo fi lmasjid nebigu waa reebay sala allahu calayhi wasalam arrinkaas wuxuuna yidhaahdaa haddaad aragtaan man yabtaacu aw yabiicu fi lmasjidi qof masaajidka dhexdiisa wax ku iibinaya ama wax ku iibsanaya waxaad tidhaahdaa laa arbaxa allaahu tijaarataka ilaahay tijaaradaada kama dhigo mid guulaysata tijaaradaada iyo ganacsigaaga mid rabxi iyo faa'iido aad ka hesho alla kama dhigo sidaa dheh uu yihi nebigu sala alla ala slam oo habaar haddaad aragto qofku ganacsanayo fi daakil masjid idan hadduu qofka ku yidhaahdo shaygan meeqaad iga siinaysaa masalan waxba isku ogeydeen arrimaad kasoo wada hadlayseen masaajidkaad soo gasheen waa inaad xirtaan arrimaha ganac ku saabsan masaajidka dhexdiisa inuu kuga soo hadal qaado inaad ka yeeshid ma aha sababtoa waxay noqonaysaa in masaajidka dhexdiisa ganacsi aad ka furayso wixii aad kasoo wada hadlayseen hadduu yidhahdo intaas igma iga siinaysaa weli gorgortankia masaajidka lagu dhex qabanayo wax banaan ma aha waa inaad tidhahda markaa masaajidka ka baxna noogu dibdin ma banaana beec iyo shiraa fii daakil masjid waa xaaraam nebiguna waa reebay sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo axkaamta masaajidda ka mido in la ilaaliyana mudan waxa weeye waxyaalaha luma in laga dhex baa laga dhex naadiyo masaajidka dhexdiisa ayaduna ma banaana nebiga calayhi salaatu wasalaam fii zamanihi ayaa nin masaajidka soo galay markaasuu yidhaahday yaa arkay aljamal alaxmar yacni awrka gaduudna ayaa arkay awrka lumuu raadinaya oo beesinaya oo baafinaya nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhahda haddaad aragtaan man yanshudu dallata fi lmasjid qof masaajidka dhexdiisa ku naadinaya wax ka lumay waxaad ku tidhaahdaa laa raddaha allahu calayk ilaahay kuuma soo celiyo waxaad kaa lumay ee aada raadinayso ilaahay kuuma sahlo inaad hesho waa habaar qofkii waxa uu raadinayo goobayaa laga habaaraya waxaa la leeya ilaahay kuuma kasiro alla kuuma sahlo sababta loo habaaraya maxay tahay waxay tahay waxaan masaajidka loo ogolayn buu la yimi masaajidka ma aha waxyaalaha loo meel laga baafiyo idaacad ma aha waa beyt min buyuuti illaahi caza wajalla mana banaana wax kaaluma inaan masaajid ka dhexnaa waa xaaraam nebiguna sala allah alay slam wuxuuna amray inaan ku dhahno qofkii si masaajidka dhexdiisa wax ku naadiya ilaahay kuuma soo celiyo inaan ku dhahno buu rasuulka amray sala allahu alay wasalam axkaamta masaajidka waxaa kaloo ka mid ah qof basal soo cunay ama toon soo cunay looma ogolo inuu masaajidka yimaado asoo afkiisa ay ka urayso oo markaas soo cunay ama markay salaada soo dhowdaha soo cunay nebigu sala allahu calayhi wasalama arrintaas waa diiday wuxuu yidhaahda man akala sawman aw basalan falyactazilna walyactazil masaajidana xadiidka bukhaari iyo muslimba waa ku jira qofkii basal soo cuna ama toon soo cuna ha naga dheeraado masaajidadeenana ha ka fogaado saasuu yihi nebigu sala allahu alayh wasalam waxa rasuulka uu u diidaya maxay tahay dadka mu'miniinta ah ee ku cibaadaysanaya fi lmasjid inuu tashwiish geliyaa la diidan yahay inuu dhibaa la diidan yahay ilaa afkaaga waxa ka oraaya dhibay ku taha dadka kugu garab tukanaya raa'ixadaas liidata iyo shiirkaaga afkaaga ka baxaaya waxaa ku dhibtoonaya qofka muminka ah ee garabka ah oo ku tukanaya masaajidka allaba meel isku dhiba ma aha waa beyt min buyuut illahi caza wajal saas darteedu nabigu yihi sal lla ly slam yuusan masaajidkeenna imaanin riwaayadaha qaar waxaa ku jirta walaa yaqrabanna yuusan noo soo dhawaanin yuusan noo soo dhawaanin xaaladda marka afkaagu ay ka urayso toon ama basal laguma ogolo masaajidka inaad tagto maxaa loogu diiday culama waxay dhaheen waa cuquubatan lah asaa lagu ciqaabayo macnaheedu ma aha inay jamaacadii kaa dhacayso oo markay salaada soo dhowda inta toon cunta aad leedahay masaajidka uma socdo toonaan cunay taa cudurdaarku noqon mayso waa inaad ayada ka tagtid waa inaad basasha ka fogaatid khaasatan wakti intaad isleedahay amay salaadu soo gashaa ayadoo afka weli ay wixi ka soo urayaan laakiin hadduu wakti dheer haysto oo masala caawa uu cunoo kale ilaa salaati alfajr waxa laga yaaba inay ka baaba'aan hadduu ka cadaysto ama wakti kasoo wareegto hase yeeshee salaaduu soo inuu basal cuno oo toon cuno masaajidka uu sidaa ku tago lama ogola nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa reebay masaajidda fadliga ay leeyihiin waxaa ka mid ah qofka masjidka u socda ee masjidka aadaya tilaabo kasta ou qaado oo ilalmasjid u qaado nebigu sala allah alay wuxuu yidhaahday waxaa looga ridayaa dembi waxaana loogu kor yeelayaa daraja hal darajana koraa loogu yeelaya oo daraja kor loogu qaadaya dembina waa laga dhaafaya qofkaas kulli khatwa oo u qaado ila almasjid xagga masaajidka u qaado ilaa masaajidka u ka tago fadligaas ma laha waxaan masaajida alla lahayn aanan ahayn sidaas oo kale fadaaisha masaajidka uu leeyahay waxaa ka mid ah qofka masaajidka jecel qalbigiisa masjidka uu ku xiran yahay yowma alqiyaama wuxuu harsanayaa harka ilaahay subxaanahu watacaala yowma laa dilla ilaa dillu maalin uusan jirin har ilaa harka alla maahane subxaana watacaala maalinka dadku ay taagan yihiin oo qoraxda loo soo dhawaynayo qof walba uu dhididayo qof walba uu rafaadayo qofkaasi wuxuu ku hoos harsanayaa harka alla subxaanahu watacaala xadiis abu xadiis uu wariyey abu hurayra radia allahu canhu imaamu muslim iyo bukhaari labaduba ay wariyeen nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu sheegay toddoba sinfi oo yowma alqiya harsanaaya harka alla wuxuu yidhi sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dilla ilaa diluh toddobo alla wuxuu harinayaa harkiisa maalin uusan har jirin ilaa harka alla maaha ninka ugu horeeyey waxa waye imaamun caadil waa nin imaam ah amiir ah madaxweyne ah caadil caadil ah waxaa ka baxaya midka faajirka kaama soo gelay waa caadil xukunkiisa wax walba uu samaynayo wuxuu ku dhaqmaya waa bilcad waa midka koowaad ee jannada gelaya yani harka alla harsanayo ninka labaad ee nebigu tilmaamay sala allahu alayhi wasalam waxa waye washaabun nasha'a fii cibaadat illah nin dhalinyaro ah oo ku barbaaray ilaahay cibaadadiisa subxaanahu watacaala cibaadada allo kusoo barbaaray waa ku soo koray waana ku weynaaday waana ku sugnaaday ee ka dhintay kaasna wuxuu harsanayaa harka alle yowma laa dilla ilaa dilluhu waxaa kaloo tan saddexaad oo nebigu sheegay sala allahu calayh wasalam warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid nin qalbigiisa lagu xiray masaajidda qalbigiisa masjidka ku xiran yahay hadduu masaajidka ka baxo midiisa waxa waye inuu masaajidka kusoo noqdo markuu baxayana wuxuu ku fakirayaa guriguu tegaya ama danuu soo gudanayaa laakiin maxaa ku taagan inuu masaajidka alla kusoo noqdo subxana watacaala ku raaxaysa maayo umana arko inshiraaxu sadri iyo inshiraaxu lqalbi inuu ku helayo ilaa masaajidka alla maahan hadduu masaajidka ka baxo ceeluu dareemayaa markuu masaajidka alla joogana wuxuu dareemayaa raaxo nafsi ah oo xagga nafta ah ninkaas asigana waxaa la harinayaa harka alle yowma alqiyaama xadiiskaas imaamu nawowi raximah ullah asigoo fasiraya lafdigaas warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid wuxuu yidhahday macnaahu macnaahu waxaa waaye buu yidhaahday alxubbu lahaa shadiid lxubbi lahaa waa masaajidka oo aad loo jeclaado ayaa xadiisku macnihiisa yaha buu yidhahday waalmulaasamatu liljamacati fiiha iyo in la laazimo jamaacada masaajidka in la laazimo ayaa xadiiska macnihiisu yahay warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid macnihiisu waxa waye qofka inuu masaajidka aada u jecel yahay mar walbana uu laazimo inuu salaada jamaacada ku tukado fi lmasjid ninkaasi muxuu ka mid yahay yowma alqiyaama dadka ilaahay subxaanahu watacaala harkiisa uu harinayo yowma laa dilla ilaa dillu fadliga uu leeyahay masaajidadu ay leeyihin waxaa ka mid ah dadka ku kulma fii beytin buyuuti illaahi caza wajal kulankooduna uu ku saabsan yahay in waxa waye shay min diinihim ay bartaan oo ay iswaaniyaan oo waxa waye diina isku sheegaan ujeeddada u kulmayaanna uu sidaa yahay dadkaas waxaa hareereynaya malaa'igta ayaa daboolaysa naxariista allah subxaana wa tacaala ayaa daboolaysa ilaahayna wuxuu kusoo dejinayaa sakiina iyo deganaan nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhahday ma jtamaca qowmun fii beytin min buyuuti illahi yatluuna kitaaba allahi wayatadaarasuunahu fi ma baynahum ila nazalat calayhim asakiina وkشyتهم الرحمة وxaفتهم المaلaئكة وذakrهم الله في maن عindه wuxuu yihi qوم ma jiro ku kulma في beyt min buyuuت الlah ayagoo markaa akrinaya kitaabka all سubحaanaه وataعaلى وyتdaarasuunahu فيma baynahم diraasaynaya kitaabka all dhexdooda qوم saasa ma jiraan ilaa hadii ay jiraan oo masaajidka ay ku kulmaan ayagoo ilaahay dintiisa mudaarasaynaya o dhiganaya ilaa nazalat calayhim sakiina waxaa kusoo degaysa deganaan iyo xasilooni wagashum raxma waxaana daboolaysa naxariis alle xaggii ka aata subxaana wa tacaala waxafathum lmalaa'ika malaa'igtuna waa hareereynaysaa waxbay ka xaadiraysaa wadakarahum allahu allahna wuxuu ku sheegayaa dadkaas fii man cindahu wixii agtiisa ah malaa'igtu ilaahay ugu faanaya subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay addoommadayda waa kuwa mudaarasaynaya diintayda waxay dhiga waxay weydiisanayaan janno waxay iga magan gelayaan cadaab xadiidka xadiis ka faahfaahsan oo isla arrintan ayaa jira oo imaam imaam yani ninka la yidhaha abu hurayra radi allahu canhuna uu warinaya naf ahaantii bukhaari iyo muslimna ay soo saareen xadiiskaas waxa weeye nebiga sala allahu alay slam wuxuu yidhaahday ina lilahi malaa'ikatan sayaaxa ama sayaara alla wuxuu leeyahay malaa'ig wareegta yaltamisuuna xalaqaati dikri waxay raadinayaan xalaqaadka dikriga ayay raadinayaan waa malaa'ig wareegaysa duruqaadka iyo meel walbay tegayaan waxayna raadinayaan meel ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa lagu hayo oo waxa waaye xalaal iyo xaaraam iyo qur'aan qur'aanka alla subxaana wa tacaala iyo sunnada nebiga lagu akrinayo haday helaan oo ay arkaan xalqa noocaas ah way isku yeeranayaan waxayna qaarkood qaarka kale ku leeyihiin halumuu ilaa xaajatikum u kaalaya dantiinna dantii aada u socoteen malaa'igta kale ku leeyihiin ila qolaba meel wax ka raadinaysaa qola markay hesho xalaqaadkii loo baahnaaye dikriga alla lagu hayay qolada kale u yeeranayaan waxay leeyihin kaalaya dantiinna maada halumuu ilaa xaajatikum markaase waxay ku kulmayaan sida nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam xalqadii bay ku kulmaayaan xalqadii bay dhegaysanayaan dikriga alla subxaana wa tacaala dikri alla markaan leenahay macnaha waxa waaye kitaabka alla iyo sunada nebiga iyo wixii adkaarihe mashruucee la akrinaayo wixii adkaari mashruuc sida subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha ila allah wallahu akbar alfaada lamidka ah iyo kitaabka iyo sunada nebiga sala allah alay slam qur'aanku waa dikri akrintiisa soo maa bal afdalu dikri waa qira'atu lqur'aan dikri waxaa u fadlan qur'aankaoo la akriyo sidaasoo kale xalaqaadka cilmiga waa min dikri illah lidalika ninka la yihahdo alimaam cataa raximah llah oo taabiciinta kamid wuxuu yidhaahday xalaqaat alxalaali walxaraami ama majaalis alxalaali walxaraami hiya majaalis dikri majaalista xalaasha iyo xaaraamta looga hadlo waa majaalis dikriga waa majaalis dikriga waa idan meel walboo diin ilaahay lagu baranayo waxay ka mid tahay min xalaqaati dikri malaa'igtu markay soo xaadiraan sida nebigu sheegay sal ly slam oo dikriga allay dhegaysanayaan kale uma xil saarna xalaqaadkaasay raagsanayaan markay u noqdaan ilaa rabbihim subxaanahu watacaala alla wuxuu leeyahay ka warama addoommadayda markaasy ilaahayo way ku mahdinayan yusabixuunaka wayaxmaduunaka wayumajiduunaka wayukabiruunaka alla way ku nasahayaan aday kugu mahdinayaan aday ku weyneynayaan aday ku ammaanayaan saasay malaa'igtu leeyihin alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wahal ra'awnii miye aniga ay arkeen addoommadaas markay aniga i xusayaan oo taa ii weyneynayaan ma anay arkeen malaa'igtu waxay leeyihin laa wallahi yaa rabbi ilaahu kumaysan arkin alla wuxuu leeyahay fakayfa low ra'wnii ka warrama haday arkaan markaasay yidhahdeen low ra'awka lakaanuu ashadda laka tasbiixan wa ashadda laka tamjiidan wa takbiiran hadday ku arki lahaayeen waxay yani aad bay kuu sii weynay lahaayeen aad bay kuu nazihi lahaayeen aad bay kugu mahdi lahaayeen markaasuu alla wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala wa mima yas'aluun maxay i weydiisanayaan maxay rabaanoo weydiisanayaan markay addoommadaas dikrigayga u fadhiyaan masaajidka waxay iweydiisanayaan maxay tahay way ku jawaabayaan yas'aluunaka aljanna ilaahu jannay ku weydiisanayaan addoommadaas waxa ku ximbaaray inay adiga dikrigaaga ku hayaan masaajidka oo diintaada ay baraan oo ay qur'aanka akriyaan oo beytkaaga ay laazimaan waxa ku ximbaaray waxa weeye jannadaaday rabaan jannay ku weydiisanayaan alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay hal ra-w jannatii ma jannadayday arkeen markay janno ay weydiisanayaan ay jannaa rabnaa ay leeyihiin ma jannay arkeen waxay leeyihiin malaa'igtu laa wallahi yaa rabbi ilaahu jannatan arag alla wuxuu leeyahay fakayfa low ra-whaa ka warrama hadday jannadii arki lahaayeen waxay ku jawaabeen hadday jannada akri arki lahaayeen lakaanuu ashadda lahaa talaban aad iyo aaday u dalbi lahaayeen aad iyo aaday u raadi lahaayeen hadday jannada arki lahaayeen dadaalka hadda ay bixinayaan mid ka badan ayay ku bixi lahaayeen ku gaari lahaayeen jannada alla subxaana watacaala alla wuxuu leeyahay subxaana watacaala wa mima yatacawaduun maxay iga magangelayaan waan garta janno ay weydiisteen laakiin maxay magangelayaan markuu alla su-aalaha malaaigta weydiinayo xadiiska waxaa ku jirta wahuwa aclamu bihim alla asaa uga aqoon badan malaaigta addoommada waxay alla weydiisanayaan ilaahay waa samiicun basiir wax walba waa la socda laakiin haddana maca dalika malaa'igtuu weydiinayaa si uu u muujiyo dadkaas mu'miniinta ah fadliga ay leeyihiin uu malaa'igta ugu muujiyo waxay leeyihiin alla wuxuu ku leeyahay waxay iga magangelayeen waxay ku jawaabayaan yatacawaduuna bika min annaar alla waxay kaa magangelayaan naar cadaabkaagay ka cararayaan waxay ka baqaayaan naaraada alla wuxuu leeyahy subxaana watacaala wahal ra'whaa cadaabkayga miyay arkeen ma naartaydii bay arkeen waxay ku jawaabayaan laa wallahi yaa rabbi maa ra'whaa ilaahu maysan arag naaray mar walba ku adkeena l maysan arag alla wuxuu leeyahy subxaana watacaala fakayfa low ra'whaa ka warrama hadday arki lahaayeen haddii naarta alla arki lahaayeen subxaana watacaala siday noqon lahaayeen bal ka warrama xaalkooda malaa'igtu waxay ku jawaabayaan low ra'whaa lakaanuu ashadda minha firaara aad iyo aaday uga carari lahaayeen waa ka dheeraa lahaayeen wax alla wixii cadaab alla u dhowaynayana si zaa'id ay uga carari lahaayeen oo uga fogaa lahaayeen alla wuxuu leeyahay subxaana watacaala hum lqawmu wuxuu leeyahay ushhidukum annii qad gafartu lahum alla wuxuu leeyahy waxaan idiin markhaati geliyey addoomadaydaas inaan u dembi dhaafo addoommadaad ku kulantay fii beytin min buyuuti illaahi caza wajalla ee waxa weeye ilaahay qur'aankiisa akrinaya macnihiisa baranaya axaadiista nebiga sala allahu alayhi wasalama diraasaynaya waktiga intaad ku jirinna tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir masaajidka la dhex fadhiya addoomadaydaas waxaan idin markhaati gelinayaa annii kafartu lahum inaan u dembi dhaafo idan maxay ku gaareen arrintaas maxay ku gaareen ilow ilaahay u dembi dhaafo subxaana watacaala waxay ku gaareen waa ku nagaanshaha masaajidka waxay ku gaareen inay laazimeen masaajidka oo wakti alla waktigay firaaqo leeyihiin ay imaanayaan masaajidka ayagoo alla weynaynaya ayagoo alla subxaana watacaala nasahaya marna qur'aan akrinaya marna tasbiixsanaya marna ducaysanaya ilan ducaduna waa min min aladkaar ay ka mid tahay oo ilaahay ay baryayaan subxaana watacaala alla wuxuu yidhi markaan idiin markhaati geliyey annii qad kafartu lahum inaan addoommadeeda u dembi dhaafay addoommadeeda waa u dembi dhaafay buu yidhi alla subxaana watacaala malaa'igtu waxay leeyihiin bacdu lmalaa'ika ama qeyr qaar malaa'igta ka mid a ayaa waxay leeyihin yaa rabbi fiihim fulan ibnu fulan waxay yidhaahdeen waxaa ku dhex jira hebel hebel ina hebelaa ku dhex jira oo ninka hebela ayaa ku dhex jira oo meesha wax ka jooga wainamaa jaaa lixaajatin danuuna u yimid dikri alla sooma raadsan meeshuu marayey ujeeddu u socday markuu arka meeshaan la fadhiyana waa iska fadhi marka macnaha isagana ma kuwa loo dhaafayo ku jiraa ma aha nin dikri alla u yimid ma aha nin u yimid tasbiix iyo taxmiid iyo inuu qur'aan akriy midna uma imaanin markuu arka xalqadu iska dhex fadhiya asiga ma loo dhaafayaa dembiga hebel baa ku dhex jire alla wuxuu leeyahy subxaana watacaala hum lqawmu laa yashqaa bihim jaliisuhum wuxuu leeyahay alla waa qowmka uusan hoogaynin qofka ayaga la fadhiya kuwaa loo dembi dhaafayo ayaga iska dhaafa qofka la fadhiya xataa ma hoogayo marka alla wuxuu leeyahay ka fadhiya xataa waa u dembi dhaafaya asagoo ujeedadiisu aysan ahayn inuu masaajid fadhiisto ama dikrullahi u fadhiisto laakiin haddana maca dalika maadaama xalqadii uu wax ka soo xaadiray oo wax ka fadhiistay qowmkaas uu la fadhiistay fadliga ay leeyihiin ayaa isagana loogu dembi dhaafaya lidalika al wuxuu yidhi waa qowm kuwa masaajidka dikriga alla ku haya waa qowm uusan hoogayn kala fadhiyo laa yashqaa bihim jaliisuhum waa qofka iskala fadhiya xalaqaadka marka cilmiga iyo diinta waxyaalaha ugu fadli badan ee uu la yimaada kamid tahay fi masaajid waxyaalaha loo dhisayna kamid tahay masaajidka masaajidku inuu wax darsiga ka maran yahay oo inta lagu tukado oon lagu kala tegayo ogow min cimaarati masjidka waa mi masaajidka waxyaala badana loo dhisay ma loo dhisan keliya in lagu tukado markaan hadalka bilaabayna waxaan ku bilownay macqilu islaam iyo meesha islaamku ka bilowday inay ahayd min masjid nabiy sala allahu calayhi wasalam waxaa garanaysaa ahmiyadda uu masaajidku ku leeyahay islaamka dhexdiisa nebiga sala allahu calayhi wasalam markuu ka hijrooday min maka ou u hijrooday ila madiina mar alla markuu tegey meesha la yidhaahdo qubaa asoon maalmo joogin wuxuu bilaabay inuu aasaaso masjidu qubaa markii wuxuu guda galay inuu masjidu qubaa dhiso rasul alayh salaatu wasalaam halkii wuxuu ku aasaasay masjidu qubaa markuu masjidu qubaa dhisay asoo dhowr iyo toban maalmood qubaa ku sugnaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam muddo dhowr iyo toban maalmood oo quba joogay ayuu ka baxay markaasu wuxuu aaday ila almadiina waa dhowr iyo toban maalin mar alla markuu magaalada madiine galayna wuxuu ka bilaabay inuu aasaaso masjidu nabowi halkaa maxaa ka dareemaysaa ahmiyadda uu leedahay masaajidada bayna almuslimiin ahmiyad aad iyo aad u weyn bay leedahay lidalika nebigu alayh salatu wasalaam meeshuu tagaba asoon maalmo ku hakanaynin wuxuu ka aasaasayay wax ugu horeeya uu ka bilaabayey shaqada ugu horraysa ku dhaqaaqay waxay ahayd ta'siisu lmasjid in masaajid la aasaaso qasdiga loo aasaasayana waxa weeye dadka muslimiinta intooda ay ka fahmaan ay ku bartaan inay ku cibaadaystaan in wixii war ah la kala qaato midda kale salaada jamaacada ee masaajidka la iskugu imaanaayo xigmada ku jirta maxay tahay in muslimiinta iska warhaayaan waay maanta hadduu qof xaafadan degan masaajidku imaan waayo lagu yaqiino inuu masaajidku imaan jiray jamaacadu waa isweydiinayaan waxaa leeyahay ninkii hebel ahaa maanta maxaa ku maalmahan ma arag masaajidka waa la iskaga warqabaa marka xikmadaha ku jira waxaa ka mid a inay muslimiinta iskaga warqabaan isku imaanshaha masaajidka ay imaanayaan lidalika cabdullahi bin mascuud wuxuu yidhi nagama dibdhici jirin salaatu ljamaaca ilaa munaafiqun macluumu nifaaq ilaa qof munaafiqa oo nifaaqiisa la yaqaan maane qof kale salaada jamaacada kama hari jirin masaajidka aa loo imaan jiray qofkii macduur oo xanuunsan markii la waayo waa la isweydiinaya hadduu xanuunsan yahana waa lasoo booqanaya waa la iska warhaynaya waxyaalaha muslimiinta isku xiraayo waxaa ka mid a marka masaajidda in lagu yimaado marka diinta islaamka waxa aasaas u ah waa masaajidda hadda markii la furay aljaamicaat walmadaaris masaajidada waxaa laga sameeyey icraab taam ah aadaa looga jeestay qofkii yimaadana waa soo ordaayo soo galaya soo ordaayona ka baxaaya waxaa laga yaabaa toban daqiiqo inuusan maajidka ku nagaanin waxaasi waa min ashayaan waxaasi ficilkaasi waa min ashayaan masaajidka waa inaad wakti ugu tala gasho aad ku nagaato fadliga masaajidda masaajidadu fadliga ay leeyihin waxaa ka mid ah haddaad maqrib tukatid oo aad booskaaga ku nagaatid meesha aad fadhido ilaa cishaha laga gaarana aada joogtid mar alla markaad maqrib ka baxid ilaa cishaha laga gaarayo ogow salaadaad weli ku jirtaan malaa'igtuna ka zuuli mayso intay kuu ducaynay kuu ducaynayso intaas aad fadhido malaa'igtu waa kuu ducaynay maxay leedahay allaahuma akfir lahu allaahuma arxam ilaahu u dembi dhaaf ilaahu u naxariiso maadaama fii musallaah saasuu yihi nebigu sala allahu calayh wasalam maadaama qofkaasi uu ku yahay meesha uu ku tukaday malaa'igta waa u ducaynaysaa wuxuuna tilmaamay nebiga calayh salaatu wasalaam inuu qofkaasi salaad ku jiro man sabara salaata intuu salaad tukanaayo salaad salaad ku tug labada salaadood inta udhexaysa weli salaadaa ku jirtaa ajar salaadeedaa kuu socda malaa'igtu waa kuu ducaynaysaa waxay leedahay ilaahu u dembi dhaaf ilaahu u naxariisto malaa'igtuna waa addoommo allo karaamaysan ilaahayna subxaana wa tacala ducadooda waa ajiibaya waa fadli aad iyo aad u weyn fadligaas ma helaysaa haddaad dhibatooyin fariisato maya ma ku soo gaaro waxaa dembi a soo gaaraayana lama arko iyo wakti kaaluma masaajidda alla subxaana wa tacaala marka in lagu nagaado in diinta laga barto in la daneeyo nadaafadooda iyo dhowda masaajidda waxyaalaha ugu muhiimsan ay ka mid tahay min diin ilislaam xadiidu caaisha radia allahu canha waxay tihi caaisha amara nabiyu sala allahu alayhi wasalama an yubna almasaajida fi duur nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in masaajidda laga dhiso xaafadaha meelaha dadku ay degan yihiin in masaajid laga dhiso ayuu nebigu amray sala allahu alay wasalam wuxuu kaloo amray bay tidhi wa an tunadafa wa tutayaba in masaajidda la nadiifiyo la carfiyo ayuu nebigu amray sala allahu calayhi wasalam arrintaas dad badanaa sahlanaya qof walba waxaa laga rabaa masaajidka nadaafadiisa iyo ilaalintiisa iyo carfidiisa jaanibka uga aadan inuu ka qaato waayo ma aha qofkaasaa mas-uulya adigu waxaad doonta masaajidka ku samey nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhaahday wuxuu yidhaahday albusaaqu fi lmasjidi khatii'atun wa kafaaratuha dafnuha masaajidka in wax lagu tufo candhuuf qofka uu ku tufo waa dembi waa khatii'a maxaa kafaaro u ah kafaaro gud waxaa u ah inuu aaso hadda da masaajidka ciid ma ah meel lagu aaso ma laha laakiin waxaa kafaaradeesaa waa inuu ka nadiifiyo waa inuu ka nadiifiyo oo masaajidka uu ka nadiifiyo candhuufta uu ku tufay laakiin nebigu muxuu tilmaamay inay khatii'a iyo dembi iyo gaf ay tahay in masaajidka wax lagu tufo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu arkay nin ama wuxuu arkay candhuuf xaako masaajidka derbigiisa ku dhegan nebiga calayhi salaatu wasalaam wejigiisa aad iyo aad isku bedelay saxaabada ridwaan ullaahi calayhim nebiga calaamado ay ku gartaanaa jirtay hadduu rasuulka caroodo calayhi salaatu wasalaam aad uu nebigu uxishood badnaa hadduu caroodo wejigiisaa laga dareemi jiray hadduu faraxsan yahana wejigiisaa laga dareemi jiray calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu xanaaqsan yahay wejigiisa waa gaduuda jiray wejigiisu aada u gaduuda jiray markuu nebigu faraxsan yahay sala allahu calayhi wasalam wejigiisa wuxuu ahaa kalqamar waa sida dayaxa oo kale wa dayax waa qurxoon yaha soo maa waa iftiin waxa way nuuraa ka baxaya saasuu nebigu wejigiisa u ifi jiray calayhi salaatu wasalaam hadduu wuxuu ku farxa arko markuu nebigu alayh salatu salaam xaakada oo masaa'idka ku arkay wejigiisa waa isbedelay waana gaduudtay gabar saxaabiyad ah radia allahu canha oo ka mida min alansaar markay aragtay nebiga sala allahu alayh wasalam su uga xumaaday masaajidka waxa lagu sameeyey ayay inta soo dhaqaaqday waxay ka nadiifisay masaajidkii xaakada ku tiilay markay ka xogtay ka nadiifisay meeshii ay xaakada ka xogtan waxay ku bedeshay iib wax udgoonay ku shubtay iibbay ku shubtay nebigu sala allahu calayh wasalam meeshii buu inta fiiriyey markuu arkay meeshiisa loo nadiifiyey kadibna loo carfiyey ayuu yidhaahday ma axsana haada saan maxaa ka fiican buu wax ka fiican ma laha arrinkan wax kana wanaagsan ma laha saasuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam aaduu ugu farxay ficilka gabadhu ay samaysay iyo inay masaajidka danaysay nebiga calayh isalaatu wasalaam qofkii masaajidka daneeya si gaaru u danay jiray gabadhii addoonta ahayd ee masaajidka degtay ee xaaqi jirtay sida xadiis ku jirtay kaana taqumu lmasjid riwaayada qaarna inuu nin ahaa baa ku jirtay laakiin waxaa loo badan yahay inay naag ahayd masaajidkay nadiifi jirtay masaajidkay hagaaji jirtay markay dhimatay waa gabar addoon ah way dhimatay gabar habeen ah saxaabadii ridwaan ullaahi calayhim waxay dhibsadeen in nebiga sala allahu calayhi wasalam ay soo kiciyaan ay yidhaahdaan gabadha kaala wax ka soo aas ama gabadhaa dhimatee kaala wax uga tagto waa dhibsadeen arrinkaas gabadhii habeennimay aaseen rasuulka yani shanigeeda iyo arrinka gabadha saxaabadu waa sahlaneed waa sahladeen ridwaan ullaahi calayhim way sahladeen maadaama gabar addoona ay tahay meesha iskaga nooleed markay geeriyood waxay is yidhahdeen waxba nebiga ha u dhiminine adigu isku tukada iskana aas nebiguna calayhi salaatu wasalaam agtiisa gabadha meel weyn ay ka taagan tahay maadaama ay masaajidka aada u danayn jirtay subaxdii nabiga calayh isalaatu wasalam wuxuu yidhahdee maxaa gabadhii ku dhacay markaasu wuxuu yidhahdeen rasuulka ilaahayo habeennimaan aasnay gabadhu waa dhimatayo habeennimaan aasnay nebiga calayh isalatu wasalam wuxuu yidhahdee afalaa aadantumuunii maxaad iisoo ogeysii weyseen maxaa idiin diiday inaad isoo ogeysiisaan in gabadhu ay geeriyooto si janaasadeeda aan wax uga sukado waxay yidhahdeen rasuulka allo waxaan nacnay inaan ku dhibno dhibkaagaan annaguna nicaynay oo karaahiyeysanayna nebiga calayh salatu salam wuxuu yidhahde dulluunii calaa qabrihaa qabriga gabadha hala ituso gabadhii qabrigeedu inta tegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu salaatuljanaazi ku tukaday qabriga qabrigu salaatuljanaazi ku tukaday gabadhaas maxay qabatay shaqo weynay hayso waxa weye masaajidkay hagaajin jirtay masaajidka ayay nadiifin jirtay nebiguna sala allahu calayh wasalam arrintaasi aada iyo aada ugu tixgeliyey masaajidda marka in la daneeyo la ilaaliyo qof walba uu dareemo inuu mas-uuliyad gaara ay ka saaran tahay arrintaasi waa arrin madluub ah oo qof walba oo muslima looga baahan yahay in laga helo oo aan la dhihin hebelaa masaajidka mas-uula asiga u taallaa yacni adoo ordays ka soo gashid wasak la soo gashid masaajidkii masaajidka waxaa laga yaaba inaad xaaka ku tufto inaad ku buuqdo waxyaalaha masaajidka laga ilaaliya waxaa ka mid a in codka kor loogu qaado waxaan wanaag ahayn wixii khayr ah ee diin ah ee laisku sheegayo waa gaar cumar radia allahu canhu wuxuu arkay laba wiil oo ka soo jeeda min daa'if oo ku sheekaysanaya ama ku buuqaya fi masjid الnabowi alayh الsalaatu wasalaam masaajidka nebiga nin raggii meesha jooga kamid ah ayuu dhaga dhagax ku tuuray yani xoogaa qururuxu ku tuuray asagoo soo jeedinayo cumar markuu usoo jeedsan wuxuu yihi iimo waa u yeeray kadibna wuxuu yihi labadaas nin iigu yeer labada nin ugu yeeray markay labada nin u yimaadeen ayuu wuxuu ku yidhi min ayna antumaa xaggaa ka soo jeedaan yani bilaadkee u dhalateen markaasu waxay yidhahdeen min aaaif annagu reer daaifaanna reer madiine ma nimi aan kasoo jeedna wuxuu ku yidhi low kuntumaa min ahli اlbaladi laawjactukumaa haddaad ahlulbeledka ka mid ahaa lahaydeen oo reer madiina aad ka mid ahaa lahaydeen dhabarkiinaan xanuuji lahaa buui tarfacaani aswaatakumaa fii masjid الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam codkaad kor uga qaadaysaan miyaa buu yidhi masaajidka nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaan idinku daynayaa inaad tihiin niman guraba ah oo aan u dhalanin magaalada qofku markuu qariib yahaana in badan in loo naxariisto u baahan yahay saas darteed waxaa idinku tixgelinaya idinkaaga xishoonaya buu yidhi inaadan u dhalinina magaalada madiina haddaad reer madiina ahaa lahaydeen waa idin xanuuji lahaa waa idin garaaci lahaa saasuu yidhi cumar radi allahu canhu muxuu ku garaacayaa codka ay masaajid kor ugu qaadeen si maalaa yacni iyo waxaan loo baahnayn tashwiish in masaajid qodkadkiu tukanaayo la tashwiishiyo lagu qayliyo fii daakhili lmasjid ama lagu buuqo ayadoo waxa weye waxaasin wax maslaxaho ku jira haba yaraatee aysan jirin waa waxyaalaha mamnuuca ah ee aan la ogolayn fi lislaam axkaamta masaajidka waxaa ka mid ah ama masaajidada axkaamtooda waxaa ka mid ah inaan la mancin ama aan la diidin masaajidkaas in lagu sheego dikru اllahi caza wajala ama ha ahaato qur'aan ama ha noqoto alxaadiiث الnabawiya arrintaas ishor istaaggeedana waxay sababaysaa dembi weyn allahna wuxuu yidhi waman adlamu miman manaca masaajid allahi an yudkara fiiha smuhu yaa ka dulmi badan qof diida masaajida alle in magaca alle lagu xuso subxaanaه wa tacala wasacaa fii kharaabiha una tacyiyo u dadaalo masaajidada alleh inuu kharibo uu ka dhigo kuwa aan waxba ka soconin ama wax khayra aan lagu haynin oo wanaaggeedu uu yar yahay ama khayrka lagu haayaa uu yar yahay masaajidda marka waa in duruus lagu camiro dadka masaajidka ka agdhowna waxyaalaha looga baahan yaha waxaa waye in masaajidada duruusta ka socota ay xaadiraan oo waktiga lagu luminaayo fadhi kudirirka lagu bixiyo masaajidka alla subxaana watacaala taasaa kaaga khayr badan meeshaad maqrib ku tukato haddaad fadhiisato ilaa cishaha aad iska fadhido malaa'igtuna ay kuu ducayso adduunya adduun oo dhan taasaa kaaga qiimo badan inay malaa'igtu tiraado allahuma akfir lahu allahuma arxamhu adoo meeshaad iska fadhiya kuu ducaynaysa inti aad meesha fadhida ilaa salaada kale laga gaarayo waxay haynaysaa ducada xadiid abi waaqid allayti radia allahu canhu bukhaari uu wariyey nabiga calayhi isalaatu wasalaam asagoo masaajidka fadhiya saxaabada ridwaan ullaahi calayhimna u warramayo axaadiis u sheegayo cilmiga baraya ayaa waxaa soo galay saddex nin nin saddexdii ka mid ah wuxuu helay furjatan fi lxalqa meel bannaan ayuu xalqadii ka helay markaasuu meesha fadhiya kii labaad fastaxyaa markaasuu wuxuu fadhiistay gadaal yacani waa xishooday wuxuu fadhiistay xalqadii gadaasheeda u fadhiistay kii saddexaadna masaajidka albaabku ka soo galo maahana kan kale uga sii bar waa iska tegey nebigu sala la ala slam markuu xadiiskii saxaabada uu u wado uu dhammeeyey ayuu yidhahda waxaan idinkaaga warramaya saddexdii nin saddexdii nin hadda soo gashay ayaan arrinkooda idinkaaga warramayaa buu yidhi ama axaduhumaa fa aawaa fa aawaahu allah amaa midkood waa soo dulmay ilaahaana soo dulmay subxaana wa tacala markuu asiga soo dulmo xalqadii soo galay ilaahay baa soo dulmo soo dhaweeyey subxaana wa tacaala wa ama alaakhar fastaxyaa fastaxya allaahu minhu kan kalena waa xishooday asigana allah ka xishooday gadaal iska fadhiisa kan horaa ka fadli badan soo duumay soo dhawaaday wa ama haalid faacrada faacrada allahu canhu kan saddexaad waa jeestay asigana allah ka jeestay subxaana wa tacaala markuu xalqadii ka jeestay oo iskaga tegey asigana waxa waye acrada allahu canhu ilaahay baa ka jeestay subxaanahu wa tacaala marka waxaa loo baahan yahay masaajid masaajidada alla subxaana wa tacaala axkaamtooda in la dhowro in la ilaaliyo waxyaalaha nebiga uu reebay waxaa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam in masaajida laga dhigto duruq iyo wadooyin nebigu waa reebay an yutakhada almasaajid duruqan macnaha in masaajidka waddo laga dhigto matalan xaafadda anaad degan tahay markaad rabto inaad jihadaa u gudubto masaajidkaas waa dhex maraysaa waddooba kuya dan hadda masaajidka kama lihid albaabkaasaa kasoo gelaysaa midka kalea ka baxaysaa adoo wax dana masaajidka aadan ka lahayn nebigu arrinkaas waa reebay calayhi salaatu wasalaam xadiikan waa xadiis saxiix ah in nebigu uu reebay calayhi salaatu wasalaam in masaajida laga dhigto wadooyin lama ogola hadduu qofka masaajidda yimaado wixii dadka muslimiinta dhibaayo waa inuu ka maran yahay adiyat lmu'miniin fii buyuuti illahi caza wajal waa dembi weyn wax la ogol yahana ma aha in dadka mu'miniinta aad ku dhibto fii beytin min buyuuti illahi caza wajal ama ku dhib basadaad soo cuntay ama toonaad soo cuntay ama waxyaalo kale oo muxaramaadoo soo cunto afkaaga ka soo uraya lama ogola yowma aljumuca rasuulka calayhi salaatu wasalaam markay saxaabada qaar jumcaha ay soo xaadireen ayagoo xoogaa inta soo shaqeeyey soo shiiray ka soo baxay nabiga alay slat slam wuxuu amray in lasoo qubaysto maalinka jimcaha si hay-a fiican iyo qaab fiican uu ku yimaado qofka masaajidka allahna wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala ya bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjid quruxdiina iyo labiskiina qaata cinda kuli masjidin masaajid walba agt macnaa markaa masaajidda alla aadaysaan subxaana wa tacaala idan masaajidda alle waxay nooga baahan tahay tacdiim iyo weyneyn waxay nooga baahan tahay in aad iyo aad loogu dadaalo la ilaaliyo dadka qaar haddii ilaahay hanti siiyo subxaana wa tacaala ama aqniyihiin waxaa laga yaaba masaajidka inuusan soo gelin reer waqooyiga waxay yidhahdaan qofku markay dhaqaalo dara ku dhacdo waxay dhahaan masaajidka u galay yani caaday ka tahay hargeysa iyo dhulkaas qofka ay dhahaan waa shiiday waxay leeyihin safka hore ku jiraa waxaad moodaa safka hore ma galo ilaa nin dhaqaalo dara ku dhacday maahan oo aawa kii hantida haysa mawaana safka koowaad asiga looga baahnayn wax looga baahanya inuu la yimaadaa la rabaa masaajidada alla subxana watacala marka waa in la camiro jamaacada lagu camiro duruusta ka socota in la camiro khayraadka iyo wanaagga ka socda in la camiro oo aan lagu bedelanin masaajidada alla subxaana watacaala derbiyada la taagan yahay zuhdiga masaajidada laga sameeyana waa in laga waansoobo dadka muslimiinta ay ka waansoobaan dib waa in loo fiiriyo masaajidada qiimada ay ka lahaayeen cinda nebiyi sala allahu alayhi wasalam wa asxaabihi fadliga masaajidda ay leedaha waxaa ka mid a qofkii masaajid dhisa lilaahi caza wajala ilaahay gurigu wuxuu uga dhisaya fi ljanna man banaa lilahi masjidan bana allahu lahu baytan fi ljanna riwaayadaha qaar waxaa ku jiray bana allahu lahu baytan milahu fi ljanna qofkii masaajid dhisa ilaahay dartii u dhisa asigoo kale ayuu alla uga dhisaa fi ljanna ilahi subxana wa tacala marka masaajid haddaad lilaahi u dhisto ogow inuu ilaahi subxaana wa tacaala kaaga dhisayo fi ljanna guri aad ku raaxaysanaysa jannada alla subxaanahu wa tacaala laakiin lilah qaydkaasaa ku xihan macnaa ikhlaasan ilaahay dartiis axkaamta masaajidda waxaa ka mid ah nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu reebay masaajidada in la xardho oo la qurqurxiyo sida kanaa'iski oo kale nebigu anebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday maa umirnaa bitashyiidi almasaajid ama maa umirtu bitashyiidi almasaajid layma amrin inaan masaajidda anigu aan qurqurxiyo cumar ibnu cabbaasna radia allahu canhu wuxuu nebiga ka wariyey inuu yidhi masaajidada waa la qurxinayaa sida yahuudda u qurqurxiyaan macaabidooda waxyaalo dhacaaya waayo fii aakhiri zamaan waxyaalaha kale la sii sheega waxaa ka mid ah atabaahi fi lmasaajid in la iskugu faano anigana masjidaan dhisa anna mid kalaan dhisanaya hebel masjid oo dhisa anna mid kalaan dhisanaya waxay ka mid tahay min calaamaati isaaca atabaahi fi lmasaajid in la iskugu faano oo la yidhaahdo qof walba maadaama hebel dhisa anna waa dhisanaya almuhim masaajidada alla subxaanahu watacaala in la dhowro oo la ilaaliyo waa in lagu dadaalo lana camiro allana wuxuu sheegay dadka camiraya masaajidada inay yihiin man aamana biاllahi walyawmi alaakhiri dadkaasaa camiraayo camiraadaas maxaa laga wadaa lagama wado derbiyadooda ay qurxinayaan markaasay masaajidka cidla afar labaatan sac ka tegaayaan waxaa laga wadaa waxay ku camirayaan masaajidka bicibaadati اllahi caza wajala biqira'ati اlqur'an bidikri اllah bialab اlcilmi waxay allahaas o dhan masaajidkii ku camiraayaan tacmiiru lmasaajid masaajidada alla marka hala camiro subxaanahu watacaala si aan uga mid noqonno toddobada sinfi ee ilaahay subxaanahu watacaala harkiisa uu harinaayo yowma alqiyaama yowma laa dilla ilaa dilla maalinkaas maalin oga baahi badannahay ma jirto maalin maalin la harsada aysan jirin hadduu ilaahay harkii ku hariyo waa nicmo aad iyo aad u weyn waxyaalaha lagu gaari karana saan hore u sheegnaba waxaa ka mid ah masaajidada alla oo la laazimo imaamu nawowina oo noogu fasiray macnaheedu inay tahay in masaajidda la jeclaado jamaacadana la laazimo oo masaajidka qofka qalbigiisa uu ku xiro u bato yani fii beyt illahi caza wajala inuu mar walba imaanayo oo uu ka warhaynayo marka axkaamu lmasaajid mawduuc lagu soo koobi karo ma aha hal habeen ama laba habeen ama saddex habeen culammadu kutubbay ka alifeen kutubta laga alifa waxaa ka mid a kitaab la yidhaahdo tuxfat araakic wasaajid biaxkaami almasaajid waxaa kaloo ka mid iclaamu saajid biaxkaami almasaajid waxaasoo dhan waa mu'alafaat gaar ah oo culammadu ay ka qoreen masaajidada iyo axkaamtooda iyo wixii ku saabsan kitaab walba oo ka mida min kutubi sunna waxaa ku arkaysaa baabu lmasaajid ama kitaabu lmasaajid في سنن الترمذي في سنن أبي داود في صحيح البخاري في صحيح مسلم كتب الستة أما جودها كتب السنة ده مد والبو كمل آه مساجد أحاديث كتعلق على نصيب وككينا أما قيب وككينا في بلوغ المرام كذلك ما وحى كجر أولي باب المساجد وحى صدرنا حي علماء قدنين آيا وأهمية هي مهمة أي لا ده المساجد ده الله سبحانه وتعالى إن الدورة لنا إلى عليه مركب مساجد ده الله اللي يرادنا وحكم وقنا يا شرف أولي مسجد yaa loo idaafeeyo loo tiiriyey ilahay yaa loo tiiriyey subxaana watacaala wixii ilaahay loo idaafeeyana waxay tusaysaa sharafta ay leeyihiin shayga sharafta uu leeyahay ayay daliil iyo caddayn ay u tahay marka insha allahu tacaala mawduuca axkaam almasaajid ku tacalluqa khulaasada ama kalaamkii yani hadalkii aan soo yani soo sheegnay ayaan kusoo gebagabeynaya insha allahu tacaala horaana waxaa loo yidhi khayru lkalaami maa qalla wadalla hadal waxaa u khayr badan hadal yar oo kooban wixii iyo maqsuudkii ujeeddadiina ku tusiya wixii faahfaahinana kutusa hadda aan sheegnay ayaa marjic u ah oo loogu noqon karaa wasala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin jazakum allahu khayr